bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jamaada ee sabtiga hooyadaasa hamiinnimo sabtuu ah haddii hooyda ayta taariikhdan ka beeganta tumiisiyeedka bili koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsidi doontaan hooy ilaahay karaal nagada waliba ku mid ah doodan dhexeedta wasiirada qorsheynta maamul goboleedyada hiirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya oo ka eedan kulankii iskaashiga toddobaadkii lahdhaafi ku qabsoomay magaalada baydhabo barnaamijka kugu bogdi doontaan hoo ilaahay karaalnagada saas haata weliba barnaamijkaana ku dhugunsidi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasiirada maaliyadda iyo howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo geega wada saxiixday heshiis laka dhisow magaalooyin dhowr ee ku mid ata magaalada baydhabo barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo geegu ku doodi sharcaha gudbida wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan sharcigaas iyo sidii uon ku doodeen xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobadaas iyo walaagahani zaa'id intii barnaamijka ku guda jirnay hasin gudbi doon waliba barnaamijkaas insaareentan isin kula dareersiyaaya anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinacsan aadan waliba gacan weyn ku jeysada wadaagkay bilaal hilaal sheekh shacaab markale iyo marlamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan amiin faylan akyaarey kolkalaha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ku horeeya barnaamijkaana hoosin qobado toddobaadkii laha dhaafay magaalada baydhabo weliba ku qabsoomay shirka iskaashiga dowlad goboleedyada hiirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya shirkun welina qayb ku haayay ama ku qayb galay safiirka midooda yurub een fadhiyay soomaaliya shirka iyo antis badan weliba eedlan ku hadalay sidii iskaashi dhowan weeldhada lahaayeen lamada dowlad goboleed ee hiirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya shirka markii ha dhammaaday kureed wariyaagan muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni iyo weliba doodkeedan kulankaas waxyaabihii lanku hadalay kula weeldhaday wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada hiirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya waayahay aad baad umahadsan tihiin waxaan ku bilaabayaa wasiir axmed madoobe nuunow mudane wasiir shir baa baydhabo ka dhacay oo labada dowlad goboleed u dhexeeyey oo wasaaradaha qorsheynta ay wadeen oo wasaaradaadana martigelisay marka hore muxuu ahaa shirkaas faahfaahin kooban haddaad iga siiso bismillahi aadaad u mahadsan tahay shirka waxaa ahaa shir ay goobjoog ka ahaayeen ayna wada shir guddoominayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle mudane maxamed cabdi waare iyo labada gole ee wasiire qaar kamid ah koonfur galbeed iyo hiirshabeelle waxaa kalaa shirka ka qayb qaatay oo ayagana joogay safiirada kale ah safiirka midowda midowda yurub iyo safiirka dalka sweden iyo niman kale oo ka socday madax ka socotay midowda yurub shirkana wuxuu ahaa uu daba socday shir ay labada dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo hiirshabeelle ay dabayaaqadii sanadkii tegey bishii december ay isugu yimaadeen labada dowlad goboleed iyo madaxweyneyaalkooda oona ahaa iskaashi oo ballaaran oo in laga sameeyo dhowr dhinac marka shirkan wuxuu daba socday shirkaas wuxuuna ahaa shir iskaashi ay iska kaashanayaan arrimo badan labada dowlad goboleed maadaama ay yihiin laba dowlad goboleed oo deris ah waxyaabo badanna caqabada iyo baahiyana ay common ka yihiin ama wada quseeyaan waxyaabo fursado badanna ay wada haystaan marka wuxuu ahaa shir iskaashi oo arrimo badanna lagu loogu arrinsanaya waayahay wasiir axmed aad baad umahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa wasiir guuleed wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka hiirshabeelle oo dooda qeyb nagala ah wasiir guuleed muxuu yahay iskaashiga dhaqaale ee labada dowlad goboleed ee aada ka wada hadasheen
waxaan ka wada hadalnay runtii arrimo badan oo ay ka mid yihiin soomaaliyeynta kacdayaasha iyo dhaqaalaheed ugu farahan jiray dalka soomaaliya iyo sida labada state ay uga faa'iideysan lahayn inay soo nooleeyaan cilihi dhaqaale ay ay lahaayeen maadaama boqolkiiba siddeetan hirshabelle iyo koonfur galbeed dhaqaalahooda ku tirsanaa dhinaca xoolaha nool iyo iyo beeraha sidii marka xoolihiina ay u heli lahayn daad iyo biyo beerihiina macnaha aysi lagu faa'iideysan lahaa loona heli lahaa macnaha ayse aqoon macnaha ayse dadka oo loo abuuri lahaa xirfado dadka ay beeraha ay macnaha ayse ay ugu shaqaystaan waxaa kaloo ka wada hadalnay si loo helo ilahaas dhaqaale in wax laga qabto xaaladda macnaha ayse webiga webiga waxaa moodaa laasti macnaha ayse labadii sana soo dhaafay in fatahaado badan macnaha ayse ay jireen webiga uu soo bataacayo dadkii macnaha iisa ay noqonayso in dadka ay farakacaan xoolihii iyo gaarihiina ay baaba'aan marka in wadadii marka xal loo helo irigeysa lagu sameeyo arabixin lagu sameeyo in marka la qodo kanaalo oo lagu faa'iideysanayo macnaha iisa xilliga abaaraha kanaaladaas in macnaha iisa biyaha beeraha lagu wahayo marka waa kobaca dhaqaalaha soomaaliyeynta ila dhaqaale oo macnaha iisa labada isteed ay yihiin suu wasiirka axmed uu ka dhawaajiyey koonfur galbeed iyo hirshabeelle macnaha iise waxay wax badan ay ka saman yihiin ama kuwan ay ka yihiin macnaha waa dhinaca amniga dhinaca maxaa la lahaa wax soo saarka maadaama boqolkiiba sideetan macnaha uu yahay xooga wax soo saar ee macnaha iise dalka federaalka ah ama dalka soomaaliya uu leeyahay ay labadaas dadka ka yimaadeen waayahay wasiir axmed madoobe nuuna wasiirka qorsheynta koonfur galbeed maxay yihiin mashaariicda aada iska kaashanaysaan oo sida hadda wasiir guuleed uu sharaxayay oo kale deegaanade marka laga hadlayo koonfur galbeed laga hirgelinaya mashaariicdaas
waxaa jiro annaga waxaan wadaagnaa webiga shabeelle marka waxaa jirto webiga shabeellena koonfur galbeed wuxuu ka maraa shabeellada hoose marka barnaamij waxaa jiro oo la yidhaahdo iled program oo ah kobcinta dhaqaalaha loo dhan yahay ee deegaanada barnaamijkaas oo ay maalgelinayso midowda yurub saas daraaddeed taas ayaa keentay inay qayb ka ahaadaan iskaashigan marka mashaariicda ugu foreyso oo waxaa laga hirgelin doonaa meel walba uu maro webiga shabeelle haddii ahaan lahayd annaga shabeellada hoose iyo haddii ahaan lahayd dhanka walaalaheena hirshabeelle mashaariicdaasna waa ka simannahay oo mashaariic loogu talagalay waaye halka uu maro webiga shabeelle taas ayaa keentay horta mashaariicda ugu horeyso waxayna suu kuu sheegay wasiirka maadaama labadan gobol labadan dowlad goboleed ay hodan ku yihiin oona loo yaqaano meeshii soomaaliya laga quudin jiray hodanna ay ku yihiin beeraha xoolaha nool iyo kalluumaysiga webina uu maro badna ay marto awalna ahaan jirtay meelihii wax soo saarka ugu badnaa soomaaliya sidii burburka u dhacayna gaabis badan ku imaaday in laga faa'iidaysto marka khayraadkaas ilaahay siiyey waxay u baahan tahay in la maalgeliyo oo lasoo nooleeyo mashaariicdii horey u jirtay beerihiina dib wax soo saarkooda ay u bilaabaan xoolihii naftooda saas camal ay helaan xanaano xoola la helo kadibna lasi la dhoofin karo xoolihii ama loo heli karo warshad oo xoolahaas la heli karo iyo kalluumaysiga hataa si looga faa'iidaysan lahaa in la helo waayo warshado kalluumaysi marka mashaariicdaasa ugu waaweyn oo qusaysa labada labada labada dowlad goboleed waayahay wasiir guuleed kuwee ugu horeeya oo la hirgelinaya mashaariicda markaan ka hadlayno goormeese la qorsheeyey in lagu dhaqaaqo
horta qorshuhu waa socdaa waxaa hadda socda qorshihii guud ee qaranka n t p nine oo aan labada stateba hirshabelle iyo iyo koonfur galbeedba ay ku cadeeyeen ahmiyadahooda ama prioritiga ay leeyihiin marka ahmiy ahmiyadaha anaga aan leenahay waa ku cadeynay n d b ninka oo qorsheeguuda qaranka qaabkuu noqonayo waxayna tahay kow wax ka qabashada xaaladda macnaha iyose webiga iyo amniga iyo kaabayaasha dhaqaale hadda waxaa ugu horeysa wasiirkaasa uu macnaha ka dhawaajiyey barnaamijkan island baahideena hadda ay ku filaysan tahay macnaha corridorka oo macnaha ishi shabelle river ah oo shabeellaha hoose ilaa iyo macnaha gobolka hiiraan weligaas uu damro mashaariic oo macnaha isdarayaal ayaa jira oo macnaha sida tika oo macnaha ishi dalka bakiga laga leeyahay oo iyadana macnaha iishay dooneysa in meesha u dhaho maxaa lahaa shabeellaha hoose iyo ilaa iyo qalcad waxaa waxaa ku jiray kanaalo oo macnaha biyaha lagu leexin jiray oo macnaha iishay shabeellaha hoose biyaha webiga siyaada loogu qaybin jiray si mooska iyo liinta ka baxda shabeellaha hoose ay biyo ku filan ay u helaan marka taana waxay qayb ka tahay macnaha kobaca dhaqaale ee la doonayo in labada state ay yeeshaan ama uu yeesho macnaha macnaha marka waa ka wada hadalnay waana ka wada adeegsanahay waxaan ka nahay mid qaabka soo nooleynta macnaha yeeshe horumarka dalka uleey maadaama horey aan kuu sheegay boqolkiiba sideetan labada gobolba ay yihiin labada gobol oo dalka soomaaliya uu ku tirsanaa dhinaca dhaqaalaha hadday noqon lahayd beeraha ama hadday noqon lahayd xoolaha nool iyo in sida wasiirka uu ka dhawaajiyey macnaha xoolaha noolna ay helaan calaf ku filan calaf iyo macnaha daadsan iyo biyo ku filan ay helaan jineefkii asoo markaa tayo ama caafimaad qaba loo iibgeyn karo iyo qaabkii lagu heli lahaa macnaha ishe suuqgeyn marketingkii loogu sameyn lahaa marka waayahay waxaan rabaa wasiir axmed madoobe nuno inaan ku weydiiyo sida aada isaga kaashanaysaan horumarinta beeraha iyo kanaalada si kooban
haddeer shirarkan waxayba ka mid yihiinba waxaa bilow ah in aan iska kaashano waxaana sameyneyn waxaa xigi doono in oo shalayba la sameeyey dad farsamo ama guddi farsamo oo hawshan derdergelin doono maadaama si guud looga wada hadlay iskaashi weyn lan isku afgartay ciddii fandarayn laheedna la helay guddigaas ayaa turxaan bixin doono ugu horeyn waxaan tegi doonaa goobaha aan mashaariicda laga fulinayo ugu horeyso haddeer bishaan dhamaadkeeda waxaan tegi doonaa hadduu alidmaa marko aan ku bilaabi doonaa markii meesha la taga kadibna waxaan u gudbi doonaa xarumaha kale sida jowhar iyo iyo beledweyne aan u gudbi doonaa si dadkii loo kulmiyo maadaama dadkii meesha ay joogaan mashaaric lagu fulin lahaa loo loo fahansiiyo loona weydiiyo baahiyada dhabta ah iyo waxyaabaha ayaga muhiimka oo markaas loo qaban rabo qorshihii hadda planning stagekaan joognaa qorsheyntii kadibna waxaa u tillaabsan doonaa in la sameeyo maxaa la yidhaahdaa in la taabageliyo wixii qorshaha ka soo baxa marka bilow waay haddeer guddiyadaasaa la samayn doonaa ayaga ayaana keeni doono activitiyadii la qaban lahaa iyo meeshii wax laga bilaabi lahaa ayaga ayaa ka wada hadlaya
waxaan siinayaa wasiir guuleed wasiir guuleed iskaashigan dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle siduu u shaqeynayaa
leeyahow waxaa mooda markaan aan macnaha xaqiiqada aan ka hadalno koonfur galbeed iyo hirshabelle labada deegaan ama dadka dega deegaanadaas oo macnaha labada state waxay ka wada midaysan yihiin snoleynta amniga snoleynta dhaqaalaha xilliga dhaqaalada macnaha isha ku yeelan lahaa waxay ka wada midaysan yihiin dadka oo soomaaliya deri ahaan ama labada state inay helaan nabadgelyo ku filan horumar ku filan iskaashiga waa dhinacyo badan yahay kow in lasoo nooleeyo dhinaca wax soo saarka maadaama labaatanka sano ukadib dalka macnaha isha hadac dhaqaale uu ku jiray maadaama dadkii beeraleyda ahaa maxaa dhaqatada ahaa ay macnaha ay hoos yimaadeen macnaha hay-ado oo macnaha loo suuriyo ama qadar laga keeno hoos ishay iyagoo marka dalkoodii oo macnaha ilaahay jahaadka dariixiga usiiyey ka soomay marka in dib macnaha loo xasuusiyo macnaha dhulkii dhulkiisan inuu ahaa dhulkii shalay macnaha ishay dowladii gacaankii dowladii ka horreeyey uu dalka ku tiirsanaa cashuurta ugu badan dalka laga qaado soomaaliya ilaa lixdankii ilaa iyo boqolaa iyo sagaashankiiba waxaa laga qaadi jiray shaqalaha labada labada gobol oo macnaha hirshabelle iyo iyo gobolka maxaa lahay koonfur galbeed marka iskaashiga kan waa iskaashi wuxuu ahaa weligiis markaa soo jireen haddana waa mid ay macnaha taabageliyeen in la qabto oo macnaha labada gobol ay yeeshaan isku filnaansho dhab ah in la kala marko in la aruuriyo marka ahmiyadaha ama dadka baahideeda shala baahida ama macnaha dadka waxaa u qori jiray hay-ado ajaalib ah oo dhihi jiray macnaha tuulo hebel waxuubaanka iyo saka la jiiyo baalka la jiiyo laakiin hadda markii dadka ayaga la weydiiyo maxaa adinka u baahan tihiin xukuuminta ashaqlaanka baahida ay ka timaado inay ayaga soo gudbiyaan ahmiyadaha ayaga ay soo gudbiyaan ayaa waxay noqonaysaa midda anaga aan ku shaqeeyayno marka waxaa mid ka noqda marka dadkii in loo tago ahmiyadihii laga soo furo dabacdiina maadaama boqolkiiba tan hore aan ugu dhawaajiyey dadku ay ku tiirsanayeen macnaha howlahooda nool ha noqoto macnaha xafadaha ama ha noqoto macnaha kulumeysiga iyo beeraha hirshabeelle iyo macnaha afrika bad ilaahay wuxuu siiyey dul oo macnaha isa ku haboon faaideysi dhinaca macnaha isa waxsoosaarka beeraha dul ilaahay wuxuu siiyey bado oo macnaha leh in macnaha la helo kalumeysiga marka iyo kudhaba kalumeysigan qeybay ka ahayd oo ah in macnaha isa la furo dhacdiyo macnaha lagu baranayo xirfadda macnaha kalumeysiga maamudaa in kalluunkii dadka macnaha isa soomaaliyeed ay ka sooman yihiin marka in loo helo marka macnaha isa iskoolo oo lagu baraayo macnaha isa xabka macnaha kalluunka loo dabanaayo qaabka loogu faa'iideysanayo qaabka suuqinta loogu helayo
waa yahay wasiir axmed yaa idinka caawinaya hirgelinta mashaariicda aada iska kaashanaysaan labadiina dowlad goboleed
haddeer sida bilawga uu yahay xooga ugu badan waxaa naga caawinaya midooda yurub kadibna meeshaas kuma joojinayno cod allaale coddii naga caawin kartana waxaan weydiisanaynaa inay naga caawiyaan laakiin hadda xooga mashaariicda hadda laisku afgartay in laiska kaashado waxaa naga caawin doona midooda yurub muhiimadana waxay tahay haddeer waxaa jiro deeqbixiyaal fara badan oo soomaaliya caawiyo dhinacyo badan ka caawiyo laakiin waxay sameeyaan si oo kala qaqaybsan ayay wax dadka uga caawiyaan waxyaabaha fikirka ugu weyn marka aan rabno waxaa waaye inaan nidhaahno in la mideeyo dhaqaalaha ay rabaan inay geliyaan maalgashi la mideeyo laguna saleeyo baahida dhabta ah ay leeyihiin labada labada labada dowlad goboleed baahidaasna sida wasiirka uu sharxay waa inay ka imaada shacabweynihii iyo dowladdii joogtay labada dowlad goboleed aysan noqonin baahi ka timaada hay-adaha oo ayaga ay rabaan inay ay waxay u gartaan inay annaga u baahanna ayaga noo soo gartaan marka labadaas ayaa weji ayaan ka wajihi doonaa kow in la mideeyo wax walba loogu talagalay annagana aan tilmaanno waxyaabaha mudnaanta noo leh oo ahmiyadda noo leh oo aan rabno in loo qabto deegaanadan iyo shacabkooda
waa yahay waxaan si guud idin weydiinayaa su-aal ah horumarinta xoolaha iyo daaqa waa sidee oo iyadana qaabkee ugu wada shaqeynaysaan haddaan ku hormaro wasiir guuleed
horta xoolaha nool iyo beeraha horta waa wax wada shaqeeya oo wada socda xoolihii waxay u baahan yihiin inay helaan calaf matalan oo ay macnaha daafin iyo dhul waxaa moodaa hadda in deegaanada soomaaliya ay ka jiraan xaalafin oo laxusiga sida geedihii la gubaayo xoolaha ugu badan oo dalka soomaaliya uu leeyahay waxaa laga keenaa macnaha isheeg koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo macnaha loo geeyo suuqgeynta loo geeyo in calafka xoolaha macnaha la xoojiyo cawskii macnaha loo talaalo iyo iyo in loo sameeyo rugaha xoolihii lagu dhafo waxaa moodaa labaatanka sano ama sanooyinka ugu dambeeyey inay baaba-een macnaha taladii xoolaha lagu xanaansi lagu xanaaneyn jiray marka in la furo in rugo caafimaad lagu xanaaneeyo xoolaha in la sameeyo banki oo macnaha lagu keedinayo mustaqbalka macnaha iscalafka xoolaha xilliga macnaha isdaroolka ah oo abaaraha ay jiraan marka taas hadda way socotay hadda waxaa socda qoladan hadda faw ay wadaa macnaha talaal in xoolihii hadda la talaalo hadda oo kale haddaan tusaale ahaan usoo qaato ilaa iyo hadda shan milyan ilaa boqol oo kun oo neef ayaa hadda ninka talaala kuwaas u socdaa magaran marka taas waxay kamid tahay marka horumarka aan doonayno macnaha ayse labada dool ay yeeshaan in xoolihiina ay noqdaan macnaha xoolo tayo leh xoolo caafimaad qaba xoolo leh macnaha ayse dhaktar joogta ah marka dhinac walba horumarka inuu noqdo mid marka la taaban karo oo la taabgelin karo dadkiina ay u noqdaan dad deegaankoodii macnaha aan ka barakicin deegaankoodii jooga xoolahoodii marka ay u helaan lacagta daawo ku filan xoolahoodiina ay u helaan macnaha iisheeg iib iyo diin ku filan magaran waayahay wasiir axmed maxaad ku daraysaa arrimaha horumarinta xoolaha iyo daaqa markaan ka hadlayno
wasiirka ayaa inta muhiim ka hadlay waxaa keliya ku dari lahaa waxaa kala mustaqbalka aan rabnaa in oo si loo helo arrimaha u ka dhawaajiyo wasiirka in la helo waayo machado oo lagu tababaro dad u tababaran xanaanada xoolaha iyo waxbarashada ay helaan beeraha si hadhow adduunka hadduu isbedelay technology waayo wax walba iyo aqoon wax ku salaysan marka si loo helo dad oo machado kasoo baxay oo aqoon u leh dhanka beeraha iyo dhanka xoolaha ayadana wax oo qorshaha ku jira waayo
waayahay su-aasha u dambeysa idinkoo ku mahadsan sidee idinkaga go-an tahay maadaama iskaashi labada dawladood u gaara arrintan dhex martay in qof kasta ama maamul kasta si hufan hawshan oo bulshada ama xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo kalluumaysatadaba muhiim u ah inuu ugu soo baxo haddaan ku hormaro wasiir guuleed
anigu waa su-aal aada muhiim u ah waa su-aal aada macnaha ay ummadda macnaha soomaaliyeed gaar ahaan labada state dadka aaminsanno ay sugayeen maadaama dadka aaminsanno boqolkiiba boqol ay yihiin dad wax soo saarka ku wanaagsan shacabka ku wanaagsan oo aada moodo insalooyinkii lasoo dhaafay inay ka gacdiyeen bacdana hay-ado shisheeya iyo musado iyo macnaha isheeg iyo waxyaaba aan loo baahnayn oo dibadda laga keenay loo keenayo ay ka tageen abuurkii iyo macnaha xoolihiina ay ka tageen marka rajada hadda dadka shacabka ay qabaan oo waxay tahay kow ahmiyadihii shala laga keenayey macnaha ama hay-ada shisheeya ay qoraayeen in ahmiyadihii ayaga dhexdooda laga qoraayo oo baahida ayaga ay qabaan qofka beeraleyda ah waa isaga uu soo gudbinayo baahidiina ay dowladda ku shaqaynayso dowladdana ay u gudbinayso macnaha isheeg cid kasta oo danaynaysa inay maalgeliso iyo macnaha isheeg eu-da oo aan ku kudhigayno annaga waxaan rabnaa ahmiyada ahmiyadda noocaan ah taasna daan kana u baahan nahay marka waa guul bilow ah in marka shacabkii waxa ay soo qorteen dowladdii ay meel mariso
wasiir axmed haye
waxaa sidaa awal ugu dhawaajinay ilaahay ku manaystay labadan dowlad goboleed khayraad dabiici ah midda labaad fursadda labaadoo jirta waxaa jooga meeshaan populationka ugu badnaa soomaaliya ku nool labadan dowlad goboleed wax walba oo loo baahnaa horumar lagu gaari lahaa haddii la helo khayraadkii iyo haddii la helo dadkii populationkii waxaa keliya ka maqnaa waxay ahayd hogaamin wanaagsan oo lagu jihaynayo si looga faa'iidaysan lahaa khayraadkan oo labada dhinac leh dad haddi ahaan lahaan iyo khayraadka dabiici ah wuxuu ilaahay marka haddeer ku manaystay labada dowlad dowleed inay hogaamiyaan kala hogaamiyaan laba qof oo saaxiibo ah madaxweyne cabdicafiis iyo madaxweyne maxamed cabdiwaare oona fahmay dadkana aada u yaqaano iyo deegaanadan iyo baahiyadooda oona fahmay in keliya loo baahan yahay waxa ay yidhaahdaan political wheel oo ah rabitaan heer madaxweyne ama heer siyaasad sareyso ay ka go-an tahay hogaanka ugu sarreeya labada dowlad goboleed in ay dadkan iyo deegaanadan wax u qabtaan marka isqabsigaas gacmaha in la isqabsado oo si wada jir a wax loo qabsado fahamkaas ayaa ugu muhiimsan kadibna wixii kalena waa waa noo yaalaan iyo in la helo lagu qanciyo deeqbixiyaalka iyo international communitygana caawiyo lagu qanciyo in hal baahi aan leenahay fursadiina ay jirto ayagana gacan ay ku geystaan waxaan rajeynayaa marka fahamkaas inuu jiro fahamkaas inta uu jirana annagana aan hawshaas qaban doono hadduu alle
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidee maymay waa digaagga shukriya ku farhii faraha isbuunyada shiiladan gorbaaya wed allo hadda shukri shafnuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may asar shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulow hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysa hindurmo shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ilaan bershooba shiila waxaa koobiyaysaday originaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobobaanka kahorjeedka warshada hasey fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalato gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarto xafiiska la maarnamadba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumi kow tumi kow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkeena kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray magaalada muqdisho weliba geega ka qabsoomay kulan iyo nisku kooyan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo soo kaleeta guddoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho welina mas-uuliyiinta shirkuun nisku kooyan si wada jireen iyo ansaxiixdeene heshiiska ka how boqol toban iyo laba milyan oo doolar kaasite oo lanka tirgalay in laka dhisa magaalooyinka dalka soomaaliya heshiiska iyo geega mas-uuliyiinta wada siixadeen iyo weliba laka dhisi doona magaalooyinka shale magaalada muqdisho oo caasimada dalkee magaalada baydhabo magaalada kismaayo iyo magaalada garoob boqoltomiyo labada milyan ee heshiiska lacagtun laka dhisahaya magaalooyinka iyo weliba labaatan siyeed milyan oo kumid lacagaasite ka eeday magaalada muqdisho caasimada dalke taasi toy oo nagadaasa saamiga inka badan ee heshiiskun inuu ka baxa doona magaalada muqdisho sidii dib lanka dhisa lahaaye walina shirkaas markaa dhammaaday kureed warbaahinta si wada jiran la hadalay gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish walina isu tilmaamay ahmiyadda mashruucu inleey gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho saasababtoona weliba meeli ku hadalay wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dowladda soomaaliya mudane cabdi aadan hoosow walina use tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya wadda mashaariic laka hormarsiyahay dalka soomaaliya waxaa sharaf noo ah maantii inaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud iyo anigoo ka socda maamulka gobolka banaadirba inaan wada saxiixano heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho magaalada kismaayo magaalada baydhabo iyo magaalada garowe waxaa xigi doonaa sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo ayagana maamulada jowhar iyo dhuusamareeb laga heergelin doono waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadaanu ay ay dhaqan galaan magaalooyinkeennu inay isbeddel fiican la imaan doonaan oo sida hadday u yaaleen si ka duwan ay mantaqa noqon doonaan biidn illah sida uu sheegay wasiirku heshiiskan waa heshiis lagu dhisaayo magaalooyinka lagu dhisaayo wadooyinka iyo suwajka iyo meelaha kale oo jid xaafadeedka ah ayaa lagu dhisi doonaa oo interlogyo waxyaaba noocaas ayaa lagu saari doonaa sidoo sidoo kale kaabadaha ama buuntooyinka meelaha yani laysaga gudbo magaalada ayaa ka mid ah runtii mashaariicdaas waxay qayb ka tahay deyn cafiska sida wasiirkuba uu sheegay oo runtii anuga mahad celinayo sida nafurnimada ah oo albaabada ugu garaacay oo aan aaminsanahay la-aantiis inaan waxaasoo dhan aanay hargelayn waa uga mahad celinaya wasiirka wasiirka howlaha guud oo howlahaas fulintooda u yaalin isagana howla u taalla waa dhammaan waxaan rajaynayaa howlaheena inaan ku guulaysano soona saarno mustaqbalka dhow magaalooyin la tartami kara magaalooyinka caalamka
runtii maanta waa tusaale kale sida waddanka uu u horumarayo ah laba dhinacba tusaale u tahay in wixii annagana lagu aaminayo oo wasaaraddeena maaliyadda lacagtii lagu soo shubayo waa tusaale aad iyo aad maaragtay muhiim u ah waa dowladnimada maaragtay jaanqaadkeedii wanaagsanaayo waddadeeda inaan toos ugu soo dhacnay tusaalaha labaad waxaa weeye in waxaan annaga aan gacanta ku samaysanayno wasaarad baa lacagtii ku soo dhacaysaa wasaarad kalena waxay isku duwaridaysaa hawshii taas marka dowladnimadii bay tusaale u tahay runtii iyo waddankan inuu soo kabanayo oo soo dhismayo dhowr mashaariic noocan oo kale ayay wasaaraddu gacanta ku haysaa howlaha guud oo ay ka mid tahay waddooyinkii la dhisayey kuwan hadda midaan dhammaan rabta oo ilaa iyo afgooya oo si walboo dhibaato loogu sameeya aan istaagaynin oo socota midii kale oo iyadana maaragtay shabeellaha hoose ee muqdisho isku xiraysay oo iyadana mar dhow bilaaban doonta shabeellada dhexe aan idhaahdo oo iyadana mar dhow bilaaban rabta hadduu ilaa hadmo mashruucii kaloo weynaa oo african development bank ahaa oo afarta state ee isku xirayey iyo wadamada dariskeenna ah ku xirayey deyn cafiskii oad ujeedaan meesha uu marayo iyo wasiirka iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo shaqada ay ka qabteen aada u jeedaan marka markaad iyagoo dhan isku soo koobto waxaad arkaysaa in waddankeena uu soo kabanayo laakiin taasi kuma filna annagoo dhan bay shaqo noo taallaa runtii kulligeen wariyaha ha ahaado qof kale ha ahaado mucaarad ha ahaado muxaafid ha ahaado annagoo dhan bay shaqadaas noo taallaa waddanka inaan u midowno hadduu ilaahayno haddaan usoo noqdo mashruucan waa boqol iyo laba iyo toban milyan waa bilow fiican afar magaalo ayaa laga fulinayaa sida wasiirka iyo guddoomiyaha gobolkuba ay sheegeen markii mashruucan uu dhammaado oo lacagtaas maaragtay la geliyo dhulka wax la taaban kara ayaa ka soo bixi doona hadduu ilaahayno magaalooyinka kale ee dhiman stejyada kale ee dhiman iyaguna maaragtay waa qaybta labaad ay noqonayaan saxiixan maanta hadda inta ka dhacay aad u jeedaan inta keliya kuma ekaan doono istejyada kalena wasiiradooda maaragtay maaliyadda ayaa iyaguna soo saxiixaya dokumentiyadooda waa kuwana waa loo geyn doonaa hadduu ilaahidno marka sharaf bay noo tahay ummadda soomaaliyeedna maaragtay waa ugu hambalyeelaynaa waddankeena inaan dhisanno ayaa maaragtay ay tahay ballantu ballanteenu waa shaqo waa mahadsantii
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududahay abtirsiimadii oo i illaha kuburqidaayaan asliyay in sheego korte isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eed kaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid aan hakadaana haddana aan walbelee iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho hasdaba roogan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsamaan shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroy hana kumid eh halkun
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba geega ku dooday sharciya horjeedi wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya sharcigun iyo weliba ciidanku doodanga xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo on intiyo badan xildhibaanadu ku hadaleen waajibaadka saaran xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo walyaabo laku baahanye baarlamaanka in iyon qobadan bulshada soomaaliyeed iyo kuma talaayan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya inti doodan furan weliba xildhibaanada aqalka sare ee kulanka xaadiri in sharaxay sharcigan wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya ha gudbidii guddoomiyaha guddiga qorsheynta iyo xiriirka iskaashiga caalamiga ee baarlamaanka aqalka sare sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku golaha guud ee aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya ujeedo warbixinta akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka statistikada qaranka hordhac hindise sharciyeedka statistikada qaranka wuxuu soo gaaray golaha aqalka afartii novembar sanadkii lasoo dhaafay iyadoo loo la marsiiyey akhrinta koowaad kow iyo tobankii novembar laba kun iyo sagaal iyo tobankii sida waafaqsan qodobka afartan iyo afaraad harafkiisa labaad ee xeeroosaadka aqalka sare gudoomiyaha aqalka sare ayaa addexiylabaatankii novembar labakunyosagaaliyotobankii si rasmi ah ugu gudbiyey hindisharciyeedkan guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobka afartaniyo shanaad qodob xarafkiisa koowaad ee xeeroosaadka aqalka isagoo faray in guddiga inay uga howlgalaan hindisharceedkan sida ugu dhaqsiyaha badan islamarkaasna mariyaan habraaca shuruucda ee golaha marxaladaha uu soo maray hindise sharciyeedka labadii disembar guddigu wuxuu la tashaday sida ugu habboon ee looga howlgeli lahaa hindise sharciyeedkan shantii disembar guddiga isagoo kaashanaya garyaqaanada aqalka sare wuxuu qodob u akhriyey afarta cutub ee ugu horeysa hindiis sharciyeedka isagoo wax kabedel ku sameeyey qodobka koowaad kan saddexaad qodobka shanaad qodobka lixaad qodobka toddobaad qodobka sagaalaad iyo qodobka tobanaad toddobadii disembar guddigu wuxuu sii waday akhrinta hindiis sharciyeedka isagoo wax kabedel ku sameeyey qodobka koow iyo tobanaad qodobka afariyo tobanaad qodobka lixiyo tobanaad qodobka toddobiyo tobanaad qodobka koow iyo labaatanaad qodobka labaiyo labaatanaad iyo qodobka saddexiyo labaatanaad sideedii disembar guddigu wuxuu sii waday akhrinta hindisi sharciyeedka isagoo wax kabedel ku sameeyey haddana qodobka afariyo labaatanaad qodobka soddon iyo labaatanaad qodobka soddon iyo saddex qodobka soddon iyo shan qodobka soddon iyo sideed qodobka afartan iyo qodobka afartan iyo sideed sagaalkii disembar guddigu wuxuu soo gebagabeeyey akhrinta hindiya sharciyeedka isagoo wax kabedel ku sameeyey qodobka kontonaad konton iyo labo konton iyo sagaal iyo lixdan iyo saddex wax kabedelka hindisa sharciyeedka guddigu wuxuu sameeyey wax kabedelka soo socda qodobka labaad oo ku saabsan erebixinta sharciga waxaa loo sameeyey lambar hal ilaa soddon iyo sideed taariikhda taariikh dirsiga tobanaad ee qodobka labaad ereyga documenti waxaa fasiraadiisa lagu soo kordhiyey muuqaalada codadka iyo wax kasta oo loo adeegsan karo tixraac isla qodobka labaad dirsigiisa soddon iyo afaraad hagaajin qaab qoraal ah ayaa lagu sameeyey iyadoo lagu kordhiyey oo ay ka aruuriso dowladda federaalka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir sidoo kale meel kasta oo ay ku jirto dowlad goboleed ama maamul goboleed waxaa lagu bedelay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya qodobka saddexaad oo ka hadlaya dhisidda iyo horumarinta hanaanka statistikada qaranka farqadiisa koowaad xarafka ba waxaa lagu soo kordhiyey marka laga reebo waxyaabaha la xiriira arrimaha ciidamada iyo amniga qodobka shanaad oo ka hadlaya ujeedooyinka iyo maamulka hanaanka statistikada qaranka iyo mabaadiida xogta rasmiga ah farqada labaad xarafka x qoraahda si dhadhexaad ah waxaa lagu bedelay si waafaqsan sharcigan isla farqada labaad ee qodobka shanaad xarafka ra waxaa lagu soo kordhiyey ereyga c qodobka toddobaad oo ka hadlaya shaqooyinka hay-adda statistikada qaranka farqadiisa koowaad xarafka qa waxaa lagu soo kordhiyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda ee federaalka isla farqada koowaad xarafka sac in la sameeyo meel lagala xiriiro hay-adda caalamiga waxaa lagu bedelay in la sameeyo xafiis qaabilsan xiriirka hay-adda caalamiga qodobka sagaalaad oo ka hadlaya awoodaha iyo shaqooyinka golaha maamulka farqada toddobaad waxaa laga tiray oo kale iyada oo lagu kordhiyey oo la xiriirta statistikada qodobka tobanaad oo ka hadlaya waajibaadka ammaano ee golaha maamulka farqada koowaad xarafka da hayada hay-adda federaalka ee ku shaqada leh waxaa lagu bedelay wasaaradda maaliyadda isla farqadan xarafka ra inuu si waafaqsan sharciga iibka u aasaaso sharci ku habboon iibsiga waxaa lagu bedelay inuu si waafaqsan sharciga iibka qaranka wax ku soo iibsado isagana iibiyo sidoo kale xarafka ra waxay ahayd nuqurka golaha xarafka ja qodobka koob iyo tobanaad oo ka hadlaya xubnaha golaha maamulka farqada koowaad xarafka ta waxaa lagu soo kordhiyey isaga oo la tashanaya wasiirada qorsheynta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobka saddex iyo tobanaad oo ka hadlaya shuruudda magacaabista xubnaha golaha maamulka farqada afaraad ee ereyga iyo waxaa lagu bedelay ama ereyga iyo ayaa waxaa lagu bedelay ama qodobka afar tobanaad oo ka hadlaya xilka qaadis xubin ka mida ee golaha maamulka farqada koowaad xarafka ta kaas oo wasiirku ay la tahay mid khatar ah waxaa lagu bedelay kaas oo wasiirku hubinayo inuu yahay mid khatar ah qodobka lix tobanaad oo ka hadlaya gudiyada golaha maamulka statistikada farqada saddexaad qof ama ka badan waxaan ku bedelnay hal ilaa saddex qof qodobka lix tobanaad farqada sideedaad xarafka ba uu guddigu qayb ka mid ka maqan yahay ama kooranka uusan dhammayn iyo waxaa la tiray iyadoo aan loo bedelay uusan kooranka dhammaysnayn iyo qodobka todobiytanaad oo ka hadlaya daanfurnaanta danaha golaha maamulka ee adda statistikada farqada saddexaad waxaa laga tiray ama ciqaab xabsi oo aan ka badnayn saddex bilood ama in lagu daro ganaax iyo xabsi laisugu daro ganaax iyo xabsi waxaa lagu bedelay iyadoo wixii ciqaaba loo marayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka labaatanaad oo ka hadlaya xeerhoosaad xeerhoosaadyada golaha maamulka farqada koowaad xarafka xa waxaa la hagaajiyey luqadda iyadoo lagu soo kordhiyey o qodobka koob iyo labaatanaad oo ka hadlaya magacaabista arrimaha xafiiska hay-adda statistikada qaranka farqada labaad xarafka ba waxaa laga saaray oo muslim ah isla qodobka koob iyo labaatanaad farqada labaad xarafka xa oo u qornayd sidan qof howlgar ah leh aqoonta looga baahan yahay statistikada waa la tiray farqada afaraad ee qodobka koob iyo labaatanaad oo u qornayd sidan si kumeel gaara wasiirku wuxuu sii magacaabi karaa agaasimo xafiiska qof ku habboon inta ka horeysa dhismaha xubnaha golaha maamulka waa la tiray iyadana qodobka labaatanaad oo ka hadlaya kaalinta agaasimaha xafiiska hay-adda istaatiistikada farqada labaad xarafka ja waxaa laga tiray waa la tiray iyo xeer hoosaadka shaqada ee hay-adda istaatiistikada qodobka saddex iyo labaatanaad oo ka hadlaya ku-xigeenka agaasimaha xafiiska hay-adda istaatiistikada qaranka farqada labaad xarafka ba waxaa laga tiray muslim ah sidoo kale isla qodobkan farqada labaad xarafka ha oo u qornay sidan qof howlgara oo leh aqoonta looga baahan yahay statistikada waa la tiray iyadana isla qodobka saddex iyo labaatanaad farqada saddexaad kadib marka uu la tashado waxaa lagu bedelay kadib markay isku raacaan farqada afaraad ee qodobka saddex iyo labaatanaad oo u qornayd si kumeel gaara wasiirku wuxuu sii magacaabi karaa agaasimo ku-xigeen qofka ku habboon inta ka horeysa dhismaha xubnaha golaha maamulka waa la tiray isla qodobkan farqada shanaad ee nuqulka aqalka sare waxaa lagu soo kordhiyey lagu soo kordhiyey oo si loo hagaajiyo siiqadda qodobka afar iyo labaatanaad oo ka hadlaya xubnaha shaqaalaha joogtada ay hay-adda statistikada qaranka farqada koowaad waxaa laga tiray maamulka oo laba mar soo nonoqday sidoo kale waxaa laga tiray iyo xeer hoosaadka shaqaalaha oo iyada statistika sidoo kale farqada labaad ee qodobkan ereyga maamulka oo laba mar kusoo nonoqday waa laga saaray qodobka soddon iyo labaatanaad oo ka hadlaya xiriirka ka dhexeeya hay-adda statistikada iyo hay-adaha kale farqada koowaad waa inay la saxiixataa heshiis waxa lagu bedelay waxa ay la saxiixan kartaa heshiis qodobka soddon iyo saddexaad oo ka hadlaya foomamka xog ururinta farqada labaad waxaa lagu soo kordhiyey iyo goobta qodobka soddon iyo shanaad oo ka hadlaya awoodaha gelitaanka iyo kormeeridda xogta farqada labaad subaxdii ilaa maqribkii waxaa lagu bedelay lixda aroornimo subaxdii ilaa lixda maqribnimo qodobka soddoniyo sideedaad oo ka hadlaya ganaxyada uu maamulku samaynayo farqadda saddexaad xarafka ta waxaa lagu soo kordhiyey isagoo racfaanuhu u marinayo xafiiska hay-adda statistikada ku leedahay halka uu ku sugan yahay qodobka afraad oo ka hadlaya maalgelinta hay-adda statistikada qaranka farqadda koowaad xarafka ta oo u qornay sidaa deyn ayay dowladda u ogolaato deyn deyn ayay dowladda u ogolaato waa la tiray isla qodobkan farqadiisa labaad waxaa laga saaray waxaa lagu shubayaa xisaabta hay-adda ku leedahay bankiga dhexe waxaa lagu bedelay waxaa lagu shubayaa khasnada midaysan ee dowladda hab waafaqsan sharciga midaynta maaliyadda guud iyadoo farqadan laga tiray mana laga saari karo ilaa ogolaasho laga helo golaha maamulka hay-adda statisticada farqadda saddexaad ee qodobkan oo u qorneed lacag kasta oo hay-addu leedahay oo aan si deg dega loogu baahnayn sida sharciga uu qabo waa in maalgelin lagu sameeyaa sida ugu fiican ay ula muuqato golaha maamulka inay deynta guud danta guud jirto oo waafaqsan shuruucda dalka waa la tiray taasna qodobka afartii sideedaad oo ka hadlaya isku duwidda statistikada farqadda koowaad isagoo la tashanaya golaha maamulka waxaa lagu bedelay kadib marka uu ogolaansho ka helo golaha maamulka farqadda toddobaad ee isla qodobka afartan iyo sideedaad waxaa lagu soo kordhiyey oo sida siiqadda loo saxayo qodobka kontonaad oo ka hadlaya kulamada aqoonyahanada iyo dadka adeegsada statistikada farqadda labaad agaasimaha xafiiska statistikada wuxuu qaban karaa kulamo kale si uu u dhiso guddiyo ay leeyihiin aqoonyahanada statistikada waxaa lagu bedelay agaasimaha xafiiska statistikada wuxuu la yeelan karaa kulamo gaara aqoonyahanada statistikada qodobka konton iyo labaad oo ka hadlaya dejinta qorshaha statistikada farqadda labaad ereyga daboolaysana daboolaysana waxaa lagu bedelay taas oo koobaysa qodobka konton iyo sagaalaad oo ka hadlaya ciqaabta lagu mudan karo xadgudubyada oo ka koobnaa xarfaha ba iyo ta waxaa laga dhigay farqadda koow oo wadata xarafka ba iyo ta sidoo sidoo kale xarafka ta ee isla qodobka waxaa laga tiray ama wuxuu mutaysanayaa xabsi lix bilood ah waxaana lagu bedelay iyadoo wixii ciqaaba loo marayo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka lixdan saddexaad oo ka hadlaya baabi'in waxaa la baabi'iyey dhammaan wixii sharci ah oo ka hor imaanaya ama aan la socon karin sharcigan waxaa lagu bedelay sharcigan wuxuu baabi'inayaa dhammaan shuruucda ka hor imaanaysa sharcigan ama aan la socon karin soo jeedin mudana guddoomiye sanatarada sharafta badan waxaa guddigan sharaf u ah inuu idiin soo gudbiyo guddoonka iyo golaha nuqulka ugu dambeeya hindisarciyeedka statistikada qaranka ee uu ka soo shaqeeyo guddiga ugu dambayntii guddiga wuxuu soo jeedinayaa kana codsanayaa golaha sharafta leh in wax kabeddelka hindisa sharciyeedka ee korka xusan loo aqbalo sida uu yahay islamarkaana gudhig u noqdo dooda golaha waxaana soo dhoweynaynaa talooyinka wanaagsan ee sanatarada sharafta leh guddiga wuxuu ka kooban yahay xubnaha guddiga arrimaha dibadda qorshaynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga senator cabdirasaaq cismaan xasan juriile senator maxamed cismaan faarax senator saciid cabdi xuseen senator cabdisalaan xaaji maxamuud senator shukri aadan maxamed senator ayuub ismaaciil yuusuf waxaan ku darsanayaa intaas guddoomiye hadda ay ogolaato guddiga wuxuu geliyey howl fara badan sidii sharcigan oo muhiim u ah dalka ay u hagaajin lahaayeen maadaama mataqaanaa uu waktigan cariiri iska yahay maanta aan lahayn ajando kale aan lahayn ajandihii kalena uusa suurtogelin waxaan soo waxaan idinka codsanayaa in akhrinta saddexaadna aad noo gudbisaan oo halkaasaan isku dhaafino maadaama uu sharcigan yahay sharci habka ka mida oo shuruucda saldhiga u ah deyn cafiska uu ka mid yahay
xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaan adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadon baydhow ulbaawadeelaka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center carunta ganacsiga ee baystar carwo baryime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakauma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayase awstareeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayeen eniyo kulu taladaayan carwo baystar agabka stationariga oo erbadoonku moganayna carwada lankaseedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo nay galasi awshay baakadii oo ka jaraano baryime eh oo weliba jumli tafaariigba leh bystar business center raadiyaalka ambarfayrada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayile haliinkona nkumuqanayna fiili koronto isoo lara dadweyne falaad yar iwiinbale mishin idin ahoo dhulhulkiridlan eraane madoobiika shuwadaaso atarle ka darsaaso araftismankaasla dhobsaaso madoonna madaga ka unsadaaso araftisn adaliyaaba
guud ahaan khiyaar intaa ka afmeera barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsano siin la dariirsiyaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadana gacan weyn ku jeesada ay wadaagay bilaal hilaal tan iyo mar kale intay ku kulmi doonano waliba siin kugu tabe hamiin faylan iyo sidaasiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu